bismillahi raxmaan raxiim bahda saxaafadda horta aad iyo aad isaga mahad celinaa sida aad ummadda soomaaliyeed uga haqabsantaan warbaahinta waana ka cudur daaranaynaa waktiga dheer ay sugayseen maanta sidaad aragteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu digreeto kusoo saaray oo la aasaasay golaha amniga qaranka soomaaliyeed oo uu madaxweynuhu shir guddoominayo horey waxaa u jiri jiray guddiga amniga oo ka hadli jiray arrimaha amniga hadda bacdamaa dowladdii dowladd federaal oo rasmi noqotay waxaa la soo celiyey ama lasoo yegleelay golaha amniga qaranka soomaaliyeed oo ujeedadiisu ay tahay in siyaasadda dalkan ee dhanka amniga golihii looga jaangoyn lahaa waa golaha ugu sarreeya qaranka arrimaha siyaasadda la xiriira amniga golaha waxaa shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana xubin ka ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiirada gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha amniga qaranka wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka garsoorka wasiiradaas waxaa kaloo golaha iyagana ka mid ah oo dhanka farsamada iyagana loo kaashanaya taliyayaasha ciidamada qaranka soomaaliyeed taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidamada boliiska soomaaliyeed taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed markan wuxuu uga duwan yahay golahan guddiyadii hore kulmi jiray golaha amniga qaranka waxaa loo sameeyey xoghayn gaara oo u qusaysa sidii shirarkaas ajendooyinkooda u dhici lahaayeen dabagal loogu sameyn lahaa go-aamada ay gaaraan iyo xiriirka iyo ka dhexeeya hay-adaha amniga inay maaragtay xoghayntaas ay iyadana maaragtay mas-uul ka noqoto golahu waa saan sheegay golaha ugu sarreeya maaragtay hay-adaha qaranka wuxuuna ka shaqayn doonaa xuquuqda aasaasiga ee shaksiga soomaaliyeed ee arrimaha amniga waxayna diyaarin doonaan istraatiijiyadda amniga qaranka mabaadi'dooda guud waxa waaye waa mid qaran waxay kormeer ku samayn doonaan go-aamada maaragtay arrimaha amniga la gaaro waxay dejin doonaan miisaaniyadda iyo taakulaynta ciidamada iyo sidii loo fulin lahaa howlaha amniga amniga rayidka weliba si gaara isaga xil saari doonaan gaar ahaan dumarka caruurta iyo dadka xerooyinka barakacyaasha kaloo degan ee runtii aadka u tabaalaysan marka runtii shirka maanta la furay ama hay-addan ugu sarreyso golaha amniga qaranka ayuu ahaa ujeedada maanta furitaanka shirkooda ugu horeeyeen maantay qabsadeen wixii hadda ka dambeeyana asbuucii mar bay kulmi doonaan waa mahadsantiin
su-aasha ugu horeysan ku weydiiyo cabdicasiis sooke maxaa keenay baahida keenta maxay tahay dowladdu waa qaatay guddigan
runtii golaha amniga qaranka waa bacdamaa dowladda dowlad federaal rasmi tahay bacdamaa amniga uu yahay maaragtay mudnaanta koowaad ee dowladda siisay in muddo ah boqosho soo socdayo sida ugu habboon ee loo aasaasi karo ogeyntii loo sameeyey xafiisyadoodii loo sameeyey si hadda wixii ka dambeeya ay wixii u noqdaan wax wada shaqeeya oo oo habaysan sida adduunkaba waa uu jiraa marka runtii waa mid muddo lasoo waday baahina ay u jirto muhiimna u tahay qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed marka kulanka maanta waa laisugu yimid golahana waa la magacaabay marka waxyaabaha ugu waaweyn oo looga hadlay maxaa ka mid ah maanta waxay ahayd in arrintatan dekreetadii madaxweynaha golihii la yigleelay iyo howlaha horyaala qaab dhismeedkii wixii oo dhan baa laisla qaatay hadda wixii ka dambeeyna waxay gudageli doonaa howlahooda maarata muhiimka u ah dhammaan shacabka soomaaliyeed guddigan waxuu ka mid noqonayaa guddiga security councilka ee caalamka ka jira waa guddi soomaaliya oo keliya ay yeelan ay leedahay kan waa kan qaranka soomaaliyeed wadamo badan waddan walba uu leeyahay u n-ka waa la socdaa qaramada midoobe ay leedahay golaha maanka oo runtii ah weliba hay-adda ugu sarreyso u n-ka marka waa dowladnimada iyo hiirarka aasaaska u ah ee amniga dalka ayay maaragtay golahon maaragtay soo qaban doonaa isla markaana noqon doonto hadda wixii ka dambeeya wax si nidaamsan oo habaysan u socda sidaan ognahay maalmaha ka socda waxaa nagu soo foodla markii dowladda soomaaliya u buuxsantay sanadkii jirto ma tan tan ay ka tahay amniga la sheegay in dowladda kufashay laakiin ay xaaladda midnimada ku qabay tahay maya amniga dowladdan kuma fashilmin dowladda wax badan bay ka qabatay oo la socotaanoo gobollo badan baa maaragtay laga xoreeyay kooxihii nabadiidka oo la socotaanoo weli ma dhicin inta dowladdan ay jirtay degmo ama gobol ay kooxahaasi kusoo noqdaan waa la socotaan in maaragtay baahistaas amniga u baahay xasilintiina ay daba socoto waa dareemi karnaa inay eh, dhacaan falal runtii maaragtay shacabka soomaaliyeed aan ku habbooneen kuwaasna waxawada waxay tahay dadka diidan dowladnimada dadka diidan nabadda dadka diidan in dadkan horumar gaara xasil gaara sanad ka hor magaalada muqdisho waa la socotaa eh, sida eh, maaragtay heerta liida kumaadan dabaalin jirin sanad ka hor eh, baararka iyo hoteelada eh, oo mar walba la tago ma aadan tegi jirin sanad ka hor habeenkii lix saac lama socon jirin marka runtii amnigu wax badanna waa laga qabtay wax badan oo runtii u baahan inaan hore usii wadnana waa jiraan laakiin golahan waa golo eh, maanta loo iglaalay in arrimahaas oo dhan la sii wado horumarna loo sameeyo Waa mahadsan-